taarikhdan oo ay ku beegan tahay toban iyo labada bisha labaad waa labada bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sideedda dhegeystayaal raadnaga ahaada cillad farsamo awgeed qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku dhegeysa doontiin anigoo mahada ayaa barnaamijka in la socodsiinaya xasan ayaa soo saara waa mar kale iyo barnaamijka sahanka dunida
igu ka diro cidayda daabka xumaan la dooniyo cidayda daabka xumaan la dooniyo guula moogoli cidayda daabka xumaan la dooniyo cidayda daabka xumaan la dooniyo duula moogoli waxaan doonayaa waa sac kastaba somalilan danaheeda guud iyo isku duumideede waxaan doonayaa waa sac kastaba somalilan danaheeda guud iyo isku duubnideede xornimadan la doortiyo isha calanka ii suran xornimadan la doortiyo isha calanka ii suran inay sii dallaacantoy war udurubta mooye allaahayow hanaga dumin ada noogu deege xornimadan la doortiyo isha calanka ii suran xornimadan la doortiyo isha calanka ii suran inay sii dallaacantoy war u durubta mooye allaahayow hanaga dumin ada noogu deeqe dowladdiyo dalkayga isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada barnaamijkii oo fidsan aanu ku bilownee waxaa soo baxaya khilaaf u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabeelle kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey xogayaha degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dhowaan ayaa waxaa soo baxay warqadda xilka looga qaaday xogayaha degmada balcad islamarkaana lagu magacaabay xogayo cusub hayeeshee uu sheegay in dada dana gaara kawa ka lahaa ama ay beelo iyo qabiilo aysan xilka ka qaadi karin siduu hadalka u dhigay xogayaha degmada balcad oo la sheegay in xilka laga qaaday oo maxamed cadde axmed oo la hadlaya raadiyaha cadaada ayaa sheegay inuusan arkin warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee hiirshabeelle iyo madaxda ugu sarsaaraysa ee maamulkaasi hayeeshee uu sheegay in xildhibaano ka tirsan hiirshabeelle ay arrintaasi mas-uul ka yihiin islamarkaana aysan xildhibaano iyo guddoomiye degmada balcad aysan xilka ka qaadi karin xogayaha cusub ee loo magacaabay degmada balcad ee dhowaana lasoo magacaabay ayaa maalin ka hor waxaa lagu loo qabtay munaasabada xilka lagu wareejinayay walow munaasabadaas uusan goobjoog ka ahayn xogayihii la sheegay in xilka laga qaaday maxamed cadde axmed
walaaq ma arkin iyaguna oraal laguma dhin xilka wareeji beelna beel xil kuma wareejiso marka kaasin alinur iyadaa shalay xogeeyaana wakiilka ah xalaq qadka ku arka asoole xogeeyaha waa xanuunsaana wakiilka ah isaga iyo xildhibaan gudbaanuleeda ay isku beliyiin marka beel beel kama qaada xil haddii hirshabeelle madaxweynaha amba madaxweyne ku-xigeenka amba gudoorsada gobolka amba wasiirka arrimaha gudaha ay yidhaaheen xogaa xilka waa lagaa qaaday ama diyaaran ah gibir xataa xilka ku wareejiyaa xilkay ku wareejiyaa ku wareejiyaa wax oolay jiro ma jiraan wallahi anigu ma sheegi karo waxaan arkan maahan aniga waraaqi ima iman madaxda iga sarreysa ee aniga i magacoodana wax oo oraal iyo qoraal ah kama haayo gudoomiyaha degmadana waxaan ku magacaaban lahaa madaxda naga sarreysa la magacooda isku waraaqan ku magacaabannahay marka inuu aniga xilka iga qaadi karo marba u qalaba anigu laakiin maxaa murankan keenay maada wax murana ma ogi aniga wax murana ma ogi oo hadda wax oo mura amba caqabada amba yani wax saasa ma ogi aniga facebooka idaacadan xala waxaan ka arkay xogeeyaha degmada iyo hirshabeelle iyo beesha daa-udba ana wakiilka ah oo isoo wakiisheen xilkan meesha saatan wareejiyey
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysiin waa barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaada qaybihi hore ee barnaamijka wahagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysan barnaamijka fahamka dugada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ayaad nagala socoteen xildhibaan maxamed xuseen oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay arrimaha doorashada koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in aysan jirin faragelin lagu hayo doorashada dhowaan ka dhacaysa magaalada baydhabo waxa uu sheegay xildhibaanka in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ay la shaqaynayso guddiga doorashooyinka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana aysan jirin doorashada faragelin lagu hayo xildhibaan maxamed xuseen oo la hadlaya raadiyaha cadade ayaa waxa uu sheegay dadka sheegayo inay faragelin lagu hayo doorashada ay ujeedo gaar ah leeyihiin waxa uuna tilmaamay inay doorashadu dhacayso wakhtiga loogu talagalay ee loo qorsheeyey laas waxaan la yaabanaha dadka dhaaya faragelin baa jirto waxaa la faragelinaya ba dawlad shisheeyaa nagu soo duushay annaga dawladda federaalka nahay soomaali baa nahay dowlad goboleedda waxay ka kasan tahay dawladda federaalka ah waxaana sharciga dastuurka waa la socotaa waxay u xilsaaranta wasaaradda arrimaha gudaha in ay ka kaab inay mxuaha ka kaalmayso habka ay u dhacayaan doorashooyinka ayna la shaqeeyaan guddiga doorashada loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha tiim wasaaradda arrimaha gudahana meesha waa joogaa waa waa shaqadooda wax dhibaato ah oo aana faragelina oo hadda muuqdo ani aan u jeeda ma jiraan beesa loo faragelin karaa institution desertment waa la farageliyay ceebayba ku tahay arrinta iyada aniga taas waxaan u arkaa waa dad yacni marmarsiyo iyo ujeedo kale le waayo doorashadu way dhacaysaa insha allah guddiga doorashadana hawshiisa ugu wataa wax faragelinana ma jiraan dad badan waxaan waxaan ka qaylinaha ciidamaa la geeyey ciidamada meesha la geeyey waa ciidamo soomaaliyeed waayo waa ciidamo muxuu aha dawladda federaalka ka tirsan waayo codsi oga yimid muxuu ahaa dowlad goboleeda wasaaradda amniga ayaa muxuu ahaa lagu geeyey iga bayqo ayagaa u xil saaran haddii la geeyna ciidamo shisheeye ma aha waxay hoos tegayaan mase loo geeyey boliis ciidamo boliis oo lagu kaabi muxuu ahaa in doorashada habsamee u socod lagu kordhiyey waayo marka aniga waxaa la yaabana dadka bubuuray waa dad yacni fidmo jeceel ah inay meesha rabsho ka jecel waayo
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socoteen barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado ayaad la socoteen musharaxa madaxweyne ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamuud maxamed lafgaren ayaa ka hadlay ayaa af weerar afka ku qaaday xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafgaren ayaa sheegay in aysan jirin dad badan oo hadda ay doonayaan inay ka shaqeeyaan xaaladda siyaasadeed ee koonfur galbeed xilli dhowaana la fiilaya inay dhacdo magaalada baydhabo ay ka dhacdo doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya isagoo hadalka sii watay ayuu musharaxa waxa uu ka hadlay eedeyna kulol u jeediyay xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee maalina waliba ay soo sheegayaan xaaladda magaalada baydhabo islamarkaana uu tilmaamay inay magaalada lagu duulayo oo la qabsaday waxa uuna ku digay inay arrintaasi sii wadaan musharaxa cabdicasiis xasan maxamed lafgaleen oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dad badan waxa ay aaminsan yihiin inay dowladda federaalka soomaaliya ay waddo
dahay haddii doorasho la gelayana dad badan oo waxaa iska jiro nin walba wuxuu raba sheegaayo maanta waxa loo baahan yahay oo wax dooranayo waa xildhibaanada koonfur galbeed ma aha xildhibaanada federaalka xildhibaanada federaalka oo kulliigayga ah waa mahadsan yihiin shaqadoodii waa soo qabteen madaxweyney doorteen guddoomiye baarlamaan bay doorteen guddoomiye kaley doorteen ku-xigeennay doorteen wixii shaqadoodaha waajibaadkoodii waa haystaan karaisiskii iyo buuqii ka jiray federaalka oo xamar yaallay waxaan ka codsanahay inaysan noo soo rarin oo inta aysan noo keenin ma hayn karna annaga culays iyo khilaaf iyo maxay ahaydey dhibaato waa mahadsan yihiin meediya iyo idaacado waxay yaallaan xamar waxay xildhibaan u yihiin federaalka ha ka hadleen halkaas xaquuqdii nooga maqnayd dowladda dhexe ha noo raadiyeen ha noo warsadeen waxaan u baahnayn ha noo weydiyeen laakiin ayagii oo dowladda dhexe ka tirsan oo dowladda xubin ka mid ah inay maanta intay idaacad fadhiistaan yidhaahaan dowlad ma arki karno dowladaa nugu soo duushay qabiil baa nugu soo duulay masiibaa dhacayso nintywankiyaa loo baxayaa waa idinku keligiin masiibo ma rabno ilaahay baan ka magan galnay idinkana iimaanka allah inku sugo dalkiinni iyo dadkiinna u shaqeeya baarlamaankii shaqaa u taallo waxaa laga hadlayaa boqol ajendaa taalloo horumarka dalka ka qayb qaata oo horumarkaas iyo shaqada la idiin xisaartay oo reer koonfurgal baa idiin xilsaarteen aada ninkii musharaxa oo sidaydoo kale xildhibaan oo musharax noqdana ha yimaado ha la doorto ha shaqeeyo ninkii nin taageeraya waa furan tahay waa la taageeri karaa laakiinse yaanan lagu taageerin qofka bini'aadanka taageero ma noqonayso doorasho dhacaysa in habeenay maalin ilaa cad laga qayliyo oo la yidhaaho waxbaa dumaaya iyo waxbaa dhibaaya
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotay barnaamijka sahanka dunida raadiyaha cadaado waxaa maalintii labaada ka soconaya magaalada istanbul ee dalka turkiga shir ay wadaagayaan soomaalida iyo turkiga ay soo qaban qaabisay hay-adda bariga afrika ee u qaabilsan horumarinta iyo baarista cilmiga shirka waxaa ka qaybogalay ku-xigeenka madaxweynaha waa dowladda turkiga waxaana soomaaliya u matalaya mas-uuliyiin ay uu ka mid yahay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane jamaal maxamed xasan iyo quburo kale iyo qubaro kala duwan shirkan oo ka socda maalintii labaad waxay soo looga hadlay intiisa badan iskaashiga tacliinta iyo buuxinta wejiga saaxiibtinimo ee mustaqbalka ee u horseedka danaha waa soomaaliya iyo turkiga ka dhexeeya guud ahaana gaar ahaan waxaa shirkaasi diiradda lagu saaray danaha ay wadaagayaan soomaaliya iyo turkiga badaha iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya saaxiibtinimo ee labada dal ee wanaagsan وهذا الاغتيال ولي واحد من السنة برامج كسان كدبية راديها عدادو ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in ay xalay dhagax aada u u fara badan ay ku xidheen isgoyska soobe ee magaalada muqdisho gaadiidka ayaa walaac ka muujiyay wadada aadka is- ee aadka u mashquulka badan ee soobe ee magaalada muqdisho oo la xiray wadada ayaa waxa ay ka xiran tahay halka ay ka bilaabato xaafadda buula xuubey ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ilaa iyo hadda ma jirto sababta lama oga ka dambeysay arrintaasi gaadiidka ayaa saakay ilaa iyo hadda isticmaalaya waddooyin duurjeexa saraakiisha ciidamada booliska iyo maamulka gobolka banaadir kamaysa hadlina dhagxaanta xalay lagu xiray isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaad dhegeysanaysa qaybihii dambe ee barnaamijka sahanka dunida dhegeystayaal gebi ahaan iyo intaas ayaan kusoo gabagabaynayna barnaamijka sahanka dunida aad kala socotee raadiyaha cadaado anigoo mahada ayaa barnaamijka in la socodsiinaya xasan uu soo saaray uuna farsameynaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
nolol uduba aarana allayleheehele ebbow maqadda miya udugle sida ubaxa allayleheehele ebbow maqadda nolol uduba aarana allayleheehele ebbow maqadda niya udugle sida ubaxa allayleheele ebow maqada ayhidanteena laabaabuliye allamadane la ururiye ayhidanteena laabaabuliye allamadane la ururiye